markuu arkay aqoontooda iyo kartidooda iyo waagarnimadooda shaqo markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland markuu tixgeliyey baahida loo qabo magacaabidda golaha wasiirada wuxuu go'aansaday magacaabidda golaha wasiirada kow magaca wasiirka saalax xabiib jaamac wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqangelinta iyo dhaqan celinta labo cabdulaahi cali xirsi simacadde wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reermihiisa saddex axmed cabdulaahi yuusuf dowlad wasiirka amniga iyo d d r-ka afar cabdulaahi siciid caarshe wasiirka maaliyadda shan shire xaaji faarax wasiirka qorsooyinka iyo shiriirka caalamiga lix cabdifataax siciid caynab dastuur wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka toddobo abshir aw yuusuf ciise wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta tacliinta sare sideed doctor cabdinaasir cismaan cuuke cismaan ciise wasiirka caafimaadka sagaal cabdiraxmaan barkhab warsame wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta toban siciid maxamed aayo wasiirka jikadaha gaadiidka iyo iyo amniga baraha puntland labiyo kow iyo toban axmed cilmi cismaan karaash wasiirka duulista hawada iyo garoomada labiyo toban maryan axmed cali wasiirka horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska saddex iyo toban cabdi shirsi cali qarjab wasiirka warfaafinta boostada dhaqanka iyo isgaarsiinta afar iyo toban cabdiweli shirsi cabduulo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha shan iyo toban cabdulaahi cabdulaahi sheekh axmed wasiirka xanaanada xoolaha lix iyo toban cabdinuur cilmi maxamuud wasiirka beeraha iyo waraabka biinde toddobiyo toban doctor cali cabdulaahi warsame wasiirka deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska sideed iyo toban wasiir cabdirashiid maxamed xirsi wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda sideed iyo toban cabdikhadir faarax shaaciye wasiirka duuliska maalgashiga iyo horumarinta
halkaad nagala socotaan waa warbaahinta puntlandi dot com halkaad nagala socotaan waa warbaahinta puntlandi dot com
labaatan cabdiraxmaan sheekh axmed wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada isboortiga haddana waxaan gelaynaa wasiir duulayaasha labaatan iyo kow cabdirashiid cali beelle wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha labayo labaatan axmed cilmi cawaale wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga saddex iyo labaatan burhaan cilmi xirsi wasiir dowlaha madaxtooyada xiriirka caalamiga afar iyo labaatan bashiir cabdiraxmaan gurxan wasiir dowlaha madaxtooyada xiriirka gobolada labiiyo shan iyo labaatan axmed saciid cabdiraxmaan wasiir dowlaha wasaaradda dekedaha gaadiidka iyo amniga badda lix iyo labaatan sayid cumar guuleed wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka toddobiyo labaatan cabdiqani geelle maxamuud geelle maxamed wasiir dowlaha wasaaradda duulista hawada iyo garoomada sideed iyo labaatan cali yuusuf cabdidiir wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose sagaal iyo labaatan cabdiraxmaan saamac kulmiye wasiir dowlaha wasiir dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda soddon cabdiweli maxamed yuusuf wasiir dowlaha wasaaradda amniga iyo nidiaarka saddex iyo kow cabdifataax nuur axmed ashkar wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta doostada iyo gaarsiinka saddex iyo labiyo soddon maxamuud faarax beeldaaje wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda soddon iyo saddex yaasiin cabdiseer wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare haddana waxaan gelaynaa wasiir ku-xigeenada soddon iyo afar cabdifitaax xasan xuseen walloore wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta shan iyo soddon cabdulaahi xaashi hoodeero wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose soddon iyo lix cabdicasiis maxamed aadan wasiir ku-xigeenka amniga iyo hidaanka soddon iyo toddobo cabdisalaam bashiir cabdisalaam wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soddon iyo sideed siciid faarax maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta shirka caalamiga soddon iyo sagaal cabdiraxmaan cabdi ismaaciil wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka afartan doctor maxamed cali faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare afartan iyo kow doctor faarax maxamed warsame wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka
halkaad nagala socotaan waa warbaahinta puntlandi dot com afartan iyo labo faarax cali cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka afartan iyo saddex cabdisa sheekh nuur cumar wasiir ku-xigeenka dukadaha iyo gaadiidka xuka dad afartan iyo afar ducaad saalax nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda dowladda hareer iyo garoomada afartan iyo shan faariisi cali ismaaciil wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska afartan iyo lix cabdisaaq cumar ismaaciil wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta kuwastada isgaarsiinta afartan iyo toddoba cabdiraxmaan xasan yuusuf wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha afartan iyo sideed doctor nuur axmed yuusuf wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha afartan iyo sagaal siciide xuseen cali guns wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka konton maxamuud ciise xaaji maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska iyo duurjoogta konton iyo kow maxamuud maxamed jadax wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda konton iyo labo cabdirasaaq shire ismaaciil wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha konton iyo saddex maxamed jibriil caateeye wasiir ku- wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda intaas ayuu madaxweynuhu eh, ku dhawaaqay waa konton iyo saddex wasiir aada iyo aad baan uga hadsantihi